ta kale waxay tahay sheekha waxaa dhowaan ururka al-itixaad ee wahaabiyada soomaaliya hoggaankiisu ku dhawaaqay in ay dhisayaan dowlad ay ku magacaabeen islaami maxay tahay dowladdaasi
hortaa arrinkaasi waa arrin aada u cajiib ah waaye dowlad maba dhisi karaan mujtamaca marka koowaad waa qeyb aada u yar ay ka yihiin mujtamaca waxay aada ugu yar yihiin culamaa udiinka mujtamaca maba ku jiraanba oo hadda ragga aada maqasheen rag culamadii ah ma aha waa taqa ragga hadlayda waa rag askar ah waaye ninka hadda u hadlay waa nin askari ah waaye haddana oo dhahaya aniga ayaa hogaaminaya oo wadaya ma aha kow askartaasna uma sarreeyo oo nin askarta oo generaalada oo saraakiisha usa sarreysa askarta soomaaliyana ma aha walba hata askarta ugu sarreysa ma aha askarta uu ka mid yahay ayaga boqolkiiba halkama dhamma aqoon-yaamintii soomaaliya ma aha ma aha odayaashii dhaqanka oo soomaalida ma aha horta marka koowaad waa waa hadal uun idaacadaha in laga dhagaysto oo in hadal malagiis gala waaye waana waxyaalo oo iska iska ah wax aan aan aan wax la sheegi kara aan ahayn waaye kow oo marnaba wax dhici kara ma aha hal mid way samayn karaan wayna sameeyeen sidiisaba cudurku cudurku wuu ka muuqaal badan yahay wuuna ka muuqaal weyn yahay caafimaadka oo hadda xaafadan aan joogno oo kale haddii cudur ka dhasho oo isbitaalka toban qof la geeyo waxaa leeyahay xaafadii oo dhan kulli waxay noqota cudurkaas ayaa ku dhacay laleeyahay magaalada dhan ama dalka dhan waxaa ka dilaacay cudurkaas oo fara ba-an ku haya ayaa la odhanayaa kow maalan haddii daacun oo ka dhac oo kale oo shan qof iyo afar qof la geeyo isbitaalka bis waxaa leeyahay magaalada dhan kulli daacunaa ka dilaacay laakiin dadka oo dhan haddii ay wada caafimaad qaban dee caafimaadka waa caadi waaye sidaas oo kale sartan weyn ee dabaqa ah hadda aana ku jirno haddii la hal dhiso waxay u baahanaysaa malaayiin lacaga ayay u baahanaysaa haddii laakiin hala dunsho hal miinoo yaroo raqiis oo hal mar hoosta laga gelisho u baahanaysaa marka mar walbaba wax duminta way way way fudud tahay laakiin wax dhisidda ayaa aad iyo aad u ayaa u howl adag ah marka wax way soo dundumiyeen waxna way soo dundumi kareen laakiin wax dad wax dhisi kara horta ma aha oo aqlabiyadii iyo aqoontii iyo sumcaddii ay wax ku dhisi lahaayeen ma laha waa qodob qodobka labaadna waxa waaye dee dad inay wax dhisaan loo sameeyey ma ahan oo waddankan doorka ay ka qaateen waa doorka aan ka soo hadalnay ragga hadda ninka hadda ninka hadda sheegtay oo ku dhawaaqay inuu dowlad islaamiga ku magacaabayo waa isla kii hadda aan sheegayn maxkamadda islaamiga qaybta ifka xalin guddoomiyaha ka ahaa oo oo ciidankiisu ay ay culammada dadka muslimka ay afduubanayeen oo dagaaladii hadda aan ka sheekeynaynay oo dadku ay ku la-deen ay ku baaba-een ka qayb qaadanayay oo dagaaladii kale oo boosaaso iyo hadda aan ka hadlayay hadda aan sheegaynay ayagana ka dhacay iyo bari ka dhacay iyo ilaa iyo gobollada dhexe dagaaladii ka dhacayay ka qayb qaadanayay oo dagaaladii geda ka qayb qaadanaya la yaqaanoo macruuf ah dadkii weliba hogaaminayay waaye marka de inay wax dumin unbay caan ku ahaayeen ma ahane marka ujeeddada un waxa waaye in ay maamul dhismanin dowlad dhismanin waxba hirgelinin kala dambayntii ay sii fogaato sii miliqdo intaas unbay leeyihiin ma ahane igaan baahan inaan dib ugu dheerdheeraado oo dee dadkii hadda aan ka soo hadlayna iyagii uun ruuxoodii waaye marka iyagii haddii ay mar ay ay dagaal ku qaadayaan gobolladii dalka iyo ay dagaal ku qaadayaan ummaddii gudihii ay dagaal ka qaadayaan oo ay isku magacaabeen ciidan islaami ay isku magacaabeen oo aan ka soo hadalnay ilaa iyo marka ilaa iyo luuq ilaa iyo kismaayo ilaa iyo bari wixii ay ka sameeyeen marna ay maxkamad islaami ay isku magacaabayaan haddeerna haddana ay dowlad islaamiya ay haddana ay isku magacaabayaan waxa waaye laba arrin ayaa ka muuqanaysa meesha kow dee dee dad intaa samayn kara maba ahaba oo waa hadal uun iska yeeray keliya weeyaan waa un wax uun ummadda lagu sii dhibaayo waaye waa qodob iyo midda labaad tii doorkii dadkii oo weli aqoonyaamiintii iyo dadkii mas-uuliyiinta ah wujuuhunaaskii dadkii oo doorkoodii in waxaasoo kale ay ka dhex sheegtaan maba noqon karaan mana ahaanayaan xaqiiqo waaye ay laakiin ka dhex sheegtaan oo shacabkoodii ka dhex sheegaan oo shacabkii been ku akhriyaan iyo dowlad iyo wax aanay ay shuqul aanay ka lahayn weli waa arrin xisaab iyo ceeb ku ah dadka waxgalka ee waxtarka ah ee dalkani uu leeyahay waaye mid waa la yaqaanaa adduunka gobol aanay ka dhicin iyo dal aanay ka dhicin iyo qaarad aanay ka dhicin ma jirta dagaalla sokeeye way dhacaan kuwan kuwa ka qarar ayaa maraykan ka dhacay kuwan kuwa ka qarar ayaa yurub ka dhacay kuwan kuwa ka qarar ayaa australia ka dhacay kuwan kuwa ka qarar ayaa ayaa ayaa yurubta bari iyo ruusha ka dhacay kuwan kuwa ka qarar ayaa wadamada carabta ka dhacay kuwan kuwa ka qarar ayaa afrika ka dhacay intaas oo dhan wax la yaqaano waaye taariikhda laakiin waxaan la oqoonin in mujtamaca ay ka dhex muuqdaan dad ilaa heerkaas dad intii burburku joogay kaalinta weliba muuqanayay oo xitaa aan la qarin kuwo kale oo aan la oqoon aan la keenin isla kuwii muuqanaya la keeno oo ay hadlaan mar kasta shacabkii oo shacabkii iyo dadkiis aqoonyaamiinta iyo dadkiisi waxtarka ah iyo dadkiisi wujuuhunaaska ah aanay ka bixinaynin jawaab oo aanay radinaynin waa arin iyada ruuxeedu taariikhda inay noo gashahay ay aanay nagu habboonayn waay baaraka allah fiikum
su-aasha kale waxay tahay sheekh waxay firqooyinku sameeyeen iskuullo madarasooyin iyo xataa jaamacado maxaa fikrad ah oo aada naga siin kartaa iskuulladaas
horta su-aashani waxay ka mid tahay su-aalaha ugu muhiimsan waana meelaha aan aaminsanahay in soomaaliya uu ka soo food saaray burburkii iyo khatarihii ugu adkaa taariikhda ee ku dhacda ummad iskuulladan waxaan u bixiyey aniga dood cilmiyo badan waa ka sameynay waa aragnay iskuulladii gacan ku dhiiglalnimada ayaan u bixiyey sababtu waxay tahay ardayda iskuulladaas dhigta intaanan u gudbin horta iskuullada sida tayadoodu ay tahay iskuullada ardayda dhigta waxaa la baraa fikriga loo yaqaano alfikru alwahaabi ardayga waxaa la baraa waxaa la yidhaahdo tawxiidu athalaatha oo ay ugu horeyso tawxiid aluluuhiya iyo tawxiid alrububiya waxaa loogu sheegaa tawxiidkaas tawxiid waxaa jira ayay leeyihiin oo la yidhaha tawxiid arububiya oo gaaladu aaminsan tahay dadka soomaalida oo dhanna kulli tawxiidu rubay aaminsan yihiin waana gaalo hooyada iyo aabbaha iyo shiikha reerkiina iyo shiikha magaalada mucallimka dugsiga kulli tawxiidu rubiya aaminsan yihiin gaalo waaye marka ardayga waxaa la barayaa marka ugu horreysa u suurtagal noqoto si alla sida u dili karo hooyo iyo aabba iyo mucallim iyo dariska iyo dadka inuu u dili u laayo ayaa la baraa manhajka cidda rabta way firin kartaa waa qodob qodobka labaad waxaa loo dhigaa oo cajiib ah waana waana la yaabanayo waxay ka mid tahay waxyaalaha aan leeyahay aawow ee dalkan dadkan aqoonyaamiintiisii iyo saraakiishiisii iyo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii iyo aawe dadkan dadkiisii wujuuhunaaskiisii waxaa loo dhigaa oo iskuulladaas manhajka dugsiga hoose dhexe sare lagu dhigaa fatxu lmalik cabdilcasiis fatxu maka fii cahdi cabdilcasiis fatxu madiina fii cahdi cabdilcasiis fii cahdi lmalik cabdilcasiis fatxu riyaad fii cahdi lmalik cabdilcasiis fatxu laxsaa sidaas oo kale mataqaan macnaheeda waxaa la yidhahdaa fatxu maka u maqasheen rasuulka calayhi asalaatu wasalaam markii uu maka gaaladii ka qabsaday maxaa loo maxaa lagu magac daray maka maxaa la yidhi fatxu maka furashadii maka macnaha markii magaalada islaamku qabsaday oo uu ka qabsaday gaalada marka waxay leeyihiin cabdulcasiis markii uu muslimiintii cabdulcasiis uu duulaan ku qaaday asagoo ingiriiska weliba ay la safayn weliba saraakiil ingiriis ay la socdaan magaalooyinkii uu ka qabsaday dowladdii cuhmaaniyada iyo asharaaftii uu ka qabsaday ayuu waxay leeyihiin waa meel gaala laga qabsaday marka ardayga waxaa lagu tababarayaa in uu aamino waxa la yidhahda fatxu marka maxaa la yidhahdaa fatxu xamar fatxu jawhar fatxu hargeysa fatxu boosaasa fatxu garowe fatxu kismaayo fatxu wahaakada fatxu baydhaba oo ah wadamada oo dhan kulli gobolada oo dhan kulli gaalo waaye dadka degan waa in aad aad aad barataan oo aad noqotaan jiil mustaqbalka wadamadaas furta ee goboladaas furta soomaaliyeed marka ka warrama ummad dhan oo ilmahoodii loo soo baraayo hooyada iyo aabbaha iyo walaalaha iyo dadkaaga iyo kulli ummadaadii iyo mucalimiinta iyo mashaaqda kulli gaalo waaye ee gaaladaas tawxiid rubiy aaminsan yihiin markaad awood u heshaan laaya magaalooyinkoodana fatxi ku sameeyo furta maalkoodana qaniimaysta la baraya ka warram inaad ku dhaarshay ilaahan ku dhaarshay ha la baaro arrintaas baaris uma baahna eh waa xaqiiqo waa cadda waa manhaju sacuudi waaye macruuf waaye eh haddii sidaas ay ku addahay oo ardayga sidaas la barayo oo lagu tarbiyanayo oo lagu tababarayo ummaddiina ay leeyihiin iskuulle ayaan waxgeysanay soo ma aha arrin marna dadkii iyo diintii iyo dalkii khatarka oo burbur ah marna muujinaysa in dadkaani cid u dooda oo u didaasha oo khataraha iyo halisaha kusoo fool yeelanaya iyo aan dareemi karin sawtaa laisma odhan karo iyadana arrin taariikhooda ceeb ka ah waxgaradka iyo aqoonyahamiinta ee waddankan uu leeyahay soo ma ah taas mid waaye mid kale oo badanaa marka qaar dadku ay ka hadlaan oo ah ardayda in manhajkoodii iyo inay juqraafigoodii bartaan iyo inay taariikhdoodii bartaan oo dhan laga mamnuucay ee la baraayo beeraha iyo guryaha ku yaalla waddamo kale la baraayo oo ardaydii manhajkiiba usan manhaj lahayn oo maanta haddii ninkan nin dubay jooga waxoogaa lacaga siiya ninka iskuulka haysta manhajkii dubay usoo qaadayo haddana bisha dambe midka manhajka haddana nin sacuudi jooga haddana waxoogaa lacaga siiya haddana manhaj kale haddana usoo qaadayo oo sacuudiga ah haddana dadka aqoonta leh ayaa garan kara taas haddana markii mid kale oo ka yimid ka yimid kuweyt haddana uu u yimaado haddana bisha saddexaad haddana manhajka kuweyt haddana uu keenayo ilaa uu sidaa la iska wadayo marka dambe haddana qaar kale oo yiri aniga meesha ruuxiga haddana manhaj kale oo kenya haddana u keenayo sidaas aqoonta intaas oo dhan haddana dhinaca aqoonta waaye tan marka aniga muhiimadda ma saaro tan dadka aqoon-yaamiinta ayaa ka hadla marka aqoon-yaamiinta markaan tan kala qayb qaadanayo aad aniga uguma bogo sababta ah tan waa arrin cilmi darro iyo iyo jahl iyo ardayda oo mustawihii laga malaysanayo aad uga hoos dhaca iyo waxaasay keenaysaa laakiin midda aniga aan awoodda aan saaraya waxa weeyaan tan burburka ah oo caruurkaagii oo bamba ah lagu samaynayo caruurkaagii oo aad waxbarasho u dirtay inuu dadka iyo diinka dalka anfaco bambo dadki iyo dalkii diinkii guba laga dhigaayo kow dhinaca kale maadaama ay ururo ay yihiin waa aragteen maalan sida kulli manhajka saas waay islaaxa ayaa hadda iyo waxa la dhaho akhwaan muslimiinka oo dee isku qayb un wahaabiyada ka mida ah oo habka istaraatiijiya usqayn ay ka bedelan tahay taariikhda iyo buugtan aan ku qorno macruuf oo buugga caddaynta xaqa nasla xaq doonka aan qaabkii loo aastay iyo taariikhi iyo kitaabadooda kulli aan kasoo gurinay habka isku midka u yihiin iyo kulli marka laga hadlayo waa urur marka jaamacad midka ka noqonaya macalimka waa inuu yahay marmarka qaar way sheegtaa inay jaamacad sameeyeen laakiin waxaa yaab leh way ogyihin dadka aqoon-yahamiinta ahi kow ninka macalin ka noqonayaah waa inuu yahay ruux ka mustawo sareeya ninka uu waxbarayo isagu jaamacad ka soo baxay haddana macalimo soo bartay soo qaatay haddana jaamacaddii ay tahay mid muctarif ah oo qofka aan lagu lugoyn oo run ay tahay oo la aqoonsanyo shahaadadii jaamicinimo qofka u qaadan karo inta oo dhan iyagoo ay ka jirinin waxaa haddana kasii khatarsan ururkiisii qof ah ayuu keensanaya oo aan waxba aqoonin keliya inuu fikraddii islaaxa iyo fikraddii wahaabiyada iyo fikraddii iltixaadka uu faafay uu keensanaya kii aqoonta lahaa oo aqoonyahanka ah oo laakiin aan doorkaas aan ururkaas aan ku jirin door lama siinaayo haddii xitaa door la siiya xataa door oo madax banaanya oo fiican oo shaqayn kara ma la siinayo haddii xataa xogaa yar shaqayn marmarka qaar ay dhacaan int waxaa qosol lahayd sheekh axmed sheekh oo sheekh axmed tirmidi la yidhahdo oo ayaa waa macruuf ragga culammada duruusta akhrisul axaadiista akhriya xamar jooga ka mid ah magaca waxaan u sheegaya inaad bal dadka yaqaana ay weydiiyaan ayaa maalin waxaa noo yimid nin jaamacadda islaaxa oo muqdisho imtixaan qaybta diiniga soo garay markaasu wuxuu leeyahay imtixaanka maanta waxaa waxaa ku jiray su-aalo muhiima maxaa ka mid ahaa qutyaal kharaasuuna icraabkeedaa ku jiray qutyaal kharaasuuna ardayga ajruubiga marka u horeyso majhuulka laga hadlayo la baraa naaibo faacilka marka ugu horeysa laga hadlaayo ayaa la baraa icraabta qutyada kharaasuuna ayaa la baraa ardayga marka sideed jirka iyo sagaal jirka uu yahay ayaa la baraa jaamacadda imtixaanka kusoo gala qutyal kharaasuun imtixaanka ay ku jirtaa lagu qaado macruuf waaye macruuf waaye marka dhinacii aqoontii ina sidaas ayay ugu dheeleen iyo manhajkii saasay ugu dheeleen waxaase ka daran khatarta kale oo madaarisul wahaabiya ay leeyihiin oo manhajkaasi uu yahay qofka haddaan ummadda aan ogeyno hadda waanu xasuusinaynaa wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waani ayuu ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeeley wanadu waxay anfacaysaa dadka iimaan kale oo mu'miniinta wanaagsan ayay anfacaysaa marka dadka waxgartay ugu baraarugaan manhajkani waa manhaj ardaydii laga soo dhigaayo bambo iyo miino ku qaraxda dadkii ay waxu baranayeen iyo dalkii ay waxu baranayeen iyo diintii ay waxu baranayeen baaraka allah fiikum marka haddii aan aragnay caruurtii ay soo saarayeen iyo tayaxumadii aqooneed iyo khatarta kaleoo ku jirta oo caqiidada ee faasidada ah ee dadka laynaysa dadka khatarta ku ah ay soo saarayaan iyaga qudhooda kuwa barnaamijkan abaabulay ee samaynaya firqooyinka ay waa maxay danta ay ka leeyihiin danta ay ka leeyihiin waa dhowr danood kow in barnaamijkan burburyaha ah ee khatarta ah ee xisbi burburye ah in ay sameeyaan oo taageera oo caqli iyo aqoon laga rabin ee keliya inay taageeraan oo ay barnaamijka dalburburinta ah oo ay mar maxkamad islaamiga ku magacaabayaan oo mar dowlad islamiga ku magacaabayaan oo ay mar barnaamij islaamiga ku magacaabayaan oo waxaan islaami ah un ay dhahayaan ay ay u helaan dad barnaamijkaas ay ku fuushidaan oo ay barnaamijkaas ka qayb qaata waa mid midda labaadna si taas ruuxda loo fuliyo waa barnaamij dhaqaale in ay ku dhaqaalo aruursadaan ma taqaanin inta hab ee iskuuladaas keliya dhaqaale lagu aruursada ma taqaanin waa cajiib waxyaalaha wax dadka wax waddanka iskale ay ogaan waayaan ma aha oo lagu cudri kara ma aha kow hay-ado ayay uga soo horta qaybta wahaabiyada waxay uga soo qaataan oo sacuudiga iyo meelaha ay joogaan waxay uga soo qaataan lacag ay leeyihiin iskuulle islaami ah ayaan oon kasoo saari doono arday islaami ah oo noqon doonta ciidan islaami ah oo samayn doonta dowlad islaami ah iyo ayaan horta saas horta kusoo qaadaa marka koowaad xagga waa qodob marka labaad haddana shakhsiyaad kale oo iska muxsiniina iska khayr jecel oo wadamada kale oo caalamka jooga ay iyagana u tegayaan waxay leeyihin intay ardadii oo masuuran iyo wuxuu geeyaan waxay leeyihin iskuullo aan rabno dadka inaan wax ku barno wadanka burbura ka jira dhibkana jira ayaanu doonaynaa saas uga soo qaadan waa weji labaad wejka saddexaad qolo kasta waxaa loo diraa yurub iyo maraykanka iyo carabaha iyo waad ogtihiin qabiilkooda loo diray waxaa leeyahay iskuullo ayaanu furnay dadkii reerihii dee meelka wax ku baran markay reerihii qabiilka wax bartaan baan doonayna arday wax taqaan soo baxdo halkaas dan lacag kale uga soo qaadaan ardaydii ruuxoodii waxay haddana ka aruuriyaan lacag ayay ka aruuriyaan waxay yidhahdaan dee iskuulka haddana adinku aadna socodsiinin ma soco ma soconaya taasna lacag ayay uga qaadaan dadka kale oo soomaalida ah oo afkaartaas xarakaadka waxay ku magacaabaan kale aaminsan ruuxdan waxay yidhahdaan dee iskuulka xarakada lagu socodsiin lahay oo nidaamkii uu ku socday islaamiga ahaa hay-ado gacan siiyaa ma jiraan arday ruuxooda wax macnala kama aan qaadno ama waxba kama qaadin dhahayaan waa imisa waa imisa weeyaan marka wax waxa ummadda waxa wax waxa soomaaliya cid hawsha ka dhex haysata oo ilaa heerka barnaamijka dhex fushata oo ilaa heerka ummadda burburkeedii ilaa heerkaas ku howlgasha oo ka dhex samaysta soomaaliya ma jirto markaasaa idaacadihii oo afka soomaaliya ku hadlayay iyo shakhsiyaadkii kale maadaama intaas oo dhaqaale ay aruursadeen ayay meelo kale ku jihinayaan iyo meelo kale oo aan aada muhiim u ahayn iyo meelo howlahooda iyo waxqabadkooda oo iska gaabis isa yahay ayaa laydinku sii jeedinaya waa in aad fahamtiin waayo ummadda soomaaliyeed oo aydnaan gacantiina qarashkiinii iyo hantidiinii iyo caqligiini iyo maskaxdiini waa inaan loo adeegsanin sidii laydin burburin lahaa
su-aasha ugu dambaysa oo aannu sheekha weydiinayno waxay tahay sheekh cabdirasaaq waa maxay caqiidada firqada wahabiyadu yayse u daliishadaan afkaartooda
dee wakhti badan ayay culamaa udiin caalamka ka kala tirsan ay kitaabo badan ka qoreen firqada wahaabiyada caqiidadeeda aniga laakiin waxaan aada aan awoodda u saarayaa caqiidada iyagu ay ku qorteen kitaabadooda oo ku qoran kashushubhaadkooda maxaa cabdillahi u alifay oo ku qoran usuulu halaahaha oo ku qoran fadxulmajiidka oo ku qoran taariikhu najdi iyo cinwaanu najdi arisaa'il shakhsiya kulli kitaabada wahaabiyadu ay leeyihiin horta caqiidada ay aaminsan yihiin waxa waaye kow wax alla waxay ka soo hara iyaga ma ahan ee muslimiinta kale oo dhan kulli inay gaala yihiin waxayna ku fadhisaa saddex qodob oo kala laasimaya ka koowaad waa kii aan hore uga hadalnay oo ah towxiidka la qaybinayo oo ay leeyihiin towxiid ul uluuhiya oo ay leeyihiin tawxiidkaas annaga haysano muwaxidiin ayaana yidhaahdaa tawxiid rububiya oo ay leeyihiin gaalada iyo dadka muslimiinta ah oo aan wahaabiyada ahayn oo dhan ayaa aaminsan ay leeyihiin oo ay leeyihiin ilaahay ay qirayaan marka qiridda ay rabbi ay qirayaan oo ay laa ilaaha ila allahu moxamadu rasuulullah ay dhahayaan kuwa muslimayaan oo tawxiidkoodaas rububiya la yidhahdaa marka gaalo waaye saas ayay horta kugu dhisantahay caqiidadoodu markaas ayaa waxaa ka laasimaysa haddana iyo al asmaa wasifaat tawxiid ay ku magacaabaan oo ay leeyihiin magacyada iyo ilaahay tilmaamihiisa ayay ka hadashaa sida marka aan u aaminsannahay qofka aan u aaminsanan gaala waaye si aaminsan waa sheegi doonaa insha allah mid horta saddexdaas tawxiid waaye ay sheegteen iyadoo la ogaya saddex tawxiid inayba gaalnimo tahayba sababta tawxiidka ummatu maxamedka ilaahay subxaana wa tacaala uga dhigay tawxiidka waa hal tawxiid kaliya waaye waa waa shahaadateynka laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah waay kow waxaa taas haddana ka sii laasima qawaacid ay yidhaahdaan arbacatu qawaacid diin fii tamyiizi lmuslim almushrik afarta qaacido ee usuul talaataha ugu dambeeya oo kulli ay ku leeyihiin dadkani waa gaalo kow haddii ay gaalo yihiinna oo sidii gaaladii oo kale ay rubuubyo haystaan la kala reebi maayo dhinac ayaa laga wada marayaa waa labo ta saddexaadna dadkani waa dad waxyaalaha ay ku gaaloobeen ay tahay wixii gaaladii hore ku gaalowday oo ahayd in saalixiinta ama rasuul shafaaco la weydiisto lagu tawasulo oo kale waaye taas iyadana gaalnimo waaye afar gaalnimadoodu way ka gaalsan dadka muslimiinta gaaladii hore way ka gaalsan yihiin afartaas qaacido oo kulli kuwada dhisan muslimiintu waa gaalo haddii aanay wahaabiye ahayn waxaa ka sii dhashay marka qawaacid ay ku magacaabeen nawaaqidu lislaam ay yidhaahdaan oo la ay dhahaan nawaaqid lislaami casharatun marka waxaana waa diin kale waay diin lwahaabiyati waxaa ka mid a marka tobankaas dadkan muslimiinta markay dhaheen waa gaalo ayay waxay yidhaahdeen man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaha madhaban kafar ruuxii aan ku gaalnimo xukminin gaalada kow ama ku shakiya maalan qofku waa wahaabi laakiin wuxuu yidhi dadkan anuu gaalnimo ku xukumay waa muslimiin ayuu yidhi waa gaal ayuu noqonaya qofkaas dhehen wahaabiyada maxamed cabdillahab ayaan u dejiyey qawaaciddaas kadibna ibnu baas iyo meeshay ka sii wadeen labo wuxuu yidhi waa gaalo waan xukumay inay gaalo yihiin laakiin xoogaa maadaamay tukanayaan qur-aan akrinayaan shaka yar ayaa igaga jira gaalnimadooda saa qofkii dhaha oo wahaabi ihna waa gaal labaad ayay ku xukumeen aw saxaxa madhabahum ama wuxuu yidhi madaahibtooda shaaficiya xanafiya xambaliya maalikiya adilooyinka diiniga ay aaminsan yihin kulli qofkii hal mid saxiix ka dhigahina waa gaal ayay yidhaahdeen marka qawaacidda takfiirka ah ayay wahaabiyo ama iltixaad ha la baxaan ama ikhwaan ha la baxaan ama kun magac ha la baxaan asalafiya jadiid ha la baxaan ansaaru sunna ha la baxaan waxay aaminsan yihiin qaacidadaas kufriyada ah kow qaacidadan marka markii aan aan baxhi fiican ku sameeyey muddo badan ugu qaato buugta aan ka qoray hadda waqtiga ii saamixi maayo waxaa ka soo baxay xataa iyagay wahaabiyada ruuxeeda ku gaalnimo xukumaysaa sababtoo ah culammadii suufiyada ahaa culammadii ashcariyada ahaa aan kasoo hadalnay hore uga soo hadalnay muxaadaraadka badan aan ku sheeganay su-aalihii horen aan kaga soo jawaabnay culammadaas ayay dheheen qofkan gaala ku sheegeen waa gaalo ayay haddana daliishanayaan isla ayagii ruuxoodii marka waa qaacido macal wahaabiyadii gaalasiinaysa oo soo baxaysa adduunka oo dhan in ay noqoto afkaar wahaabiyati afkaar dadkii oo dhan macal wahaabiya ku gaalnimo xukumaysa oo xataa dee iyagoo isdhihin gaalaa nahay qaacidadoodii ayaa saas ka dhalanaysaa waa qodob midda labaad daliishiga horta waxa ay daliishadaan oo ugu horeeya waa wax aanay dadka aysan inta badan dadka maqashin karin oo aanay caddayn karin waaye waxay tahay waxa ay daliishanayaan oo adeegsanayaan waa maxamed cabdilwahaab iyo wadaadada wahaabiyada ah waaye iyagana ma caddayn karaan oo inay iyagu isu sheegsheegaan maahane kutubtooda iyo ummadda inta hor keenaan ma daliishan karaan waxay marka daliishadaan oo aan rabaa in aan faham in ay dadka culummada ah ee bidcada radiya in badana kitaabada radiga la qoray waan arkay baxhigii muddada dheer aan sameynayna waxaa iga soo baxay in qaabka wahaabiyada radigooda loo wajahayo wax weyn laga reebay kow waxay daliishadaan maalan waxay ka hadlayaan waxay deliishadaan culammadii suufiyaalkaa sababta culammada ashcariyada ah ee maturidiyada ee suufiyada ah ee haysata madaahibteen xaqa ah ee xanafiyada maalikiyada shaaficiyada xambaliyada cid aan ahayn oo kutub waaweyn qortay oo tafaasiir qortay oo axaadiida sharaxday oo kutubta islaamka taarikhda weyn qortay oon ayaga ahayn lama arko marka iyagii ayay mid walba meeshuu mas'ale kaga gefay ka soo qaataan aniga marka waxaan u arkaa oo aan kuna tijaabinay wahaabiyada oo aysan ka soo waaqsan karinin dadka ay deliishanayaan dad cilmigii taariikhda loo laabto la yiraa waa ayo qofka aad deliishanaysaa maalan mawlidkan tusaale usoo qaadanaynaa mawlidka mawlidka rasuulka alai slam maalan waxay dhahaan mawlidka waxay usoo deliishadaan sheekha la yiraa faakihani oo kale oo maalikiga ahaa oo ashcariga ah oo suufiga ahaa waa in marka inta faakihani dib loogu laabto oo adurul kamina fi ayaan maati thamina iyo culamadii xaafid casqani kutubta ka qortay inta la fiiriyo taariikhdiisii iyo ibnu kathiir iyo oo la eego as taariikhdiisii la baaro laysu fiiriyo miisaanka wahaabiyada iyo sheekhan ay delishadeen miisaankiisa markaas waa inaad tiraahdaa sida taariikhdiisa ku cad oo xataa uu xaafid casqani adurul kamina fi acyaan maati thamina uu ku qoray waxaa ku taal shaatiri inuu suufi inuu shaatiri inuu suufi ahaa sheekhaasi faakihani oo uu leeyahay aniga sheekhaygii wuxuu ahaa sheekh shaadir suufigii weyna shaadir la dhihi jiray sheekhaygana wuxuu yidhi markaan dhinto xertayda qabriga ciiddu iga qarin maysa waan u jeedaya markaan dhinto kadib marka nink ruuxii muraadle aniga ha igu tawasulo ha igu istiqaaso dalbo shaadir wuxuu leeyahay sheekh shaatiri sheekhaygii sheekh shaadir markuu dhintay kadib ayaan afar wax oo aan u baahanaa ayaan shiikhayga ugu tawasulay waana helay kulligood arrinkaas marka wahaabiyadu arrinka ay dhahaan waa gaal qofkii dhaha qofkan gaal ku sheeginna waa gaal marka inaad tirahdo waa idan marka maadaama aad deliishtay qof qaacidadaadii waxaad ku tahay gaal daliish aad deliishtay ruuxaas oo aadan ku gaalnimo xukuminin meeshaas ay ku dhammaatay arrinkaas saasoo lama fahmi karo oo arrin cad ma aha imaamyaalka ee deliishanaya in loo aado waayo saas oo kale ibnu xaaji ay mawlid u deliishadeen in la yidhahdo waa ibnu xaaji kitaabkiisa almadkhal ee daliishanaysiin wuxuu leeyahay owliyada ilaahay qabriga ku jirta markaad salaamtaan oo aada ziyaarataan kadib ku istiqaasa dalba barakadii adduunka ay lahaayeen aakhira uga baraka badan yihiin sidaas ayaana islaamku weligiis kaabiran can kaabirin imaamyaalka islaamka ilaa iyo asxaabtii la samayn jiray ayuu leeyahay haye qaacidatulwahaabiyatina waxay qabtaa wahaabiya waxay leeyihin qofkaas dhaha gaal waaye marka waa inaad tirahdaa see u deliishanaysaa ruux sheekh ah oo suufi ah oo ashcari ah oo maaliki ah oo aada gaal ku xukuntay waxaa taas sii welisa haddana sheekhyadaasi maxay dhaheen marka kuwaad sheekhyadaas hadalkaasi shaad ayay la ahaayeen waxay khilaafeen imaamyaalkii ugu badnaa ee ka waaweynaa ee ka aqoonta badnaa ee kutubta ka alifay ee sugay ixtifaalka mawlidka rasuulka alai salam waa caddayn doona insha allahu tacaala tanna waxaan usoo qadan waa mithaal waaye waxaa yaab leh oo mar walba wadaadada ikhwaanulmuslimiinka iyo kuwa ee iska dhigdhiga dhexdhexaadka bidcada oo isku safka ay yihiin aa laga maqlaa oo waabida ruuxooda markay arrinta arkaan in laga daba yimid ay laga maqlaa iyagoo dhahaya dee mawlidka waa la isku khilaafay faakihaan ibnu xaajiba way diideen culamo kalena waa ay sugaan marka waa yaan qolo kasta ka raba taa qaadato taasna jawaab kale ayay leedahay ibnu xaaji maalan muxuu yidhi waa ka xaafid suyuudi uga jawaabaya kitaabkiisa xusn lmaqsad can camali lmawlid oo ku yaala fataawigiisa xaawil fataawigiisa muxuu dhahayaa anigu adilo ay leedahay ma arkin ayuu leeyahay ictifaalka loo sameeya mawlidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas kadib ayuu eedeen usoo jeedinaya laakiin wahaabiyi maxay yidhaahdeen in miisaan la saaro waayo labada khilaaf isku mid wahaabiyi waxay leeyihiin dadka mawlidka rasuulka samaynaya waa gaalo yahuud iyo kiristaaniyin ah oo qoryaha caabuda saan yaa dhahay marka waa inaad tirada waayo waa ayo qofka samayara takfiir yahow sababto ah xiwaar maca almaaliki oo ibnu maniic uu qoray oo kamid ah ari'aasat alcaamil idaarat albuxuuth alcilmiya waliftaa wadacwa alirshaad lilmamlakata carabiyata sacuudiya iyo binbaasna oo taqdiimka u sameeyey oo weliba haddana iyagu ay nashriyeen maxay ku qorayaan alicraadu can hadyi rasuuli illaahi ilaa diin alyahuudi waannasaara waaye ixtifaalka loo samaynaya mawlidka rasuulka calayhi salatu salam waxay leeyihiin waa diintii islaamka laga jeestay diintii rasuulka oo loo jeestay gaalnimo iyo shirki loo jeestay waaye marka shiikh kasta oo deliishadaan ama alla sama sifaad u deliishadaan sida ragga ay deliishadaan oo kale barbahaari oo oo oo ad aragteen oo oo sheekhiisi uu yahay sahlu tusturi suufigii weynaa iyo abu cabdillah anshaari oo suufigii weynaa caanka oo macruufka ad garanayseen ah iyo lalagaa iyo ibnu mandha iyo ibnu abilcaasim iyo raggii madaahibta raggii xanabilada ahay ood garanayseen kulligood iyo raggii kulli suufiyada kulligood aaminsanaa in ay meel ay hafawaad ama waxa loo yaqaano masalo qofka ugu gafay ay ka soo qaataan haddana ay dadka ay qaadanayiin dad ay gaalnimo u yaqaaniin haddana waxay u dariishanaya yihiin laba wax oo kala bedlan oo waxaa isku mid ah masalada anugu ma aqaano cilmigeeda ma lihi khalad ayaan u arkaa waxyaala khalada qaar lagu dhex sameeyo qof yidhi iyo ruux dhahaya gaalnimo iyo huudnimo waaye waxay dhaheen acyaadul wathaniya waaye wahaabiyada ciiddii sanamka waaye mawlidka rasulka alai salaam marka waxyaalaha aan doonaya in la xasuusto taasaa kamid waxaa kaloo kamid in la xasuusto markay diidayaan maalan masalada tawasulka waxay leeyihin waa shirki iyo istiqaasada waxay dhaheen waa shirki gaalnimo waaye jawaabtoodu ma aha istiqaasada markay dhahan waa gaalnimo waa jaa-is ma aha in la yidhaahdo waaye aayaddii qur-aan kariimka wa kaanuu min qabl yastaftixuuna ilahi r subxana wa tacala yahuuddii waxay ahaayeen nabiyullaahi moxamed calayhi salatu salam intaanu dhalan ka hor kuwo ku gargaar dalba ayay ahaayeen marka qofkii diinta islaamka ayaa lagu gaaloobayaa aaminsanta waabiya gaalnimo waaye ood u soo qaato asxaabta rasuulka istiqaasada timid yaa rasuul allah istasqil liummatika saxiixa sanadka saxiixa aha istasqil liummatika fa inahum qad halakuu la yidhaahdo marka idan waxay aaminsanya waabiya diinta in lagu gaaloobaya iyada ayaana gaalnimo ah marka waxa ay daliishadaan waxawaaye kow dad in la daliishadaa aysan banaanin oo wahaabiyo maxamed cabdilwahaab iyo binbaas iyo cuthaymiin iyo waxa lamidka ah waaye labo mid been abuur ah oo imaamyaal aanay shuqul ku lahayn oo ay gaalo u yaqaanin oo suufiyaal oo meelaha fawaad masaa'il aysan asiibin intay arkeen ay ka soo qaateen waaye waxaan qabaa marka